aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir war goordhow soo dhacay waxa uu sheegayaa in uu geeriyooday hogaamiyihii maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagner ninka lagu magacaabo yefgin bergojin kaasoo ay warbaahintu soo tabinayso inay la burburtay diyaarad uu saarnaa wakaaladda wararka ee taas ee laga leeyahay dalka ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan toban ruux ay ku geeriyoodeen diyaarad helikobter ah oo uu qaas u lahaa birgojin taasoo ku burburtay waqooyiga magaalada moscow ee caasimada ruushka hay-adda duulimaadka ee dowladda ruushka waxa ay dhankeeda sheegtay in yefgin birgojin oo ah hogaamiyaha murtasaqada fagner uu ka mid ahaa tobankii ruux ee saarnaa diyaaradda helikobterka ah muuqaalo iyo sawiro la baahiyey ayaa muujinaya diyaaradda oo dhulka kusoo dhacaysa islamarkaana uu holac ka baxayo dad badan oo muslimiin ah ayaa aada ugu farxay qabarka la xiriira geerida hogaamiyaha maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagner waxaana dadka ugu badan ee aada ugu farxay geerida ninkan ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wadanka suuriya kuwaasoo hadallo ay ku muujinayaan qaabka ay ugu faraxsan yihiin geeridiisa kusoo qorayay baraha internetka ninkan ayaa hogaaminayay maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ah ee loogu yeero fagner kaasoo ahaa cuntakariyihii hore ee madaxweynaha ruushka valadimir putin waxaana maleeshiyadan lagu tiriyaa garab taabacsan wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka iyadoo fulisa siyaasaadka iyo ajandayaasha madaxtooyada kremlin waxa ay maleeshiyaadka fagner wujuud xoog leh ku leeyihiin wadamo badan oo dhaca qaaradda afrika sida libiya maali suudaan iyo meelo kale waana maleeshiyaad wuxuushnimo ku caanbaxay oo hargaha ka siiba dadka muslimiinta ah ee ay ku gumaadayaan ay ku sugan yihiin waxa ay horey kaga soo dagaalameen welina qeyb ka yihiin dagaalka suuriya ee lagu hayo muslimiinta wadankaas sidoo kale waxa ay qeyb ka ahaayeen dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrein inkastoo mar dambe hogaamiyaha kooxdan uu sheegay inaanay ka qeybgeli doonin dagaalka ukrein uuna iska xaadirin doono qaaradda afrika muuqaal uu kolsii horreysay soo duubay birgojin laguna baahiyey barta kooxda ee telegaraamka ayuu kasoo muuqday hogaamiyahan dhintay isagoo taagan meel saxare ah oo uu ku tilmaamay inay tahay qaaradda afrika howshiisa ah xasuuqa muslimiin uu halkaasi kasii wadi doono